Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle ayaa abuurka beeraha qaybihiisa kala duwan u qaybisay iskaashatooyinka mustaqbal iyo wadajir ee ka dhisan tuulooyinka Xaaji Buube iyo Jameeco Shine ee degmada Buleburde ee gobolka Hiiraan. Munaasabadda wareejinta abuurka ee cagafta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle Mudane Maxamed Bashiir Qaasim Daqare, Agaasimaha Shaqada iyo Shaqaalaha Wasaaradda Maxamed Yaasiin Mahdi, Gudoomiyaha degmada Buleburde, Isku-duwaha Beeraha degmada Buleburde iyo madax ka socotay hay'adda Samsom Foundation. Iskaashatadan oo ka kooban saddex boqol xubnood oo beeraley ah ayaa loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan abuurka xilliga guga si kor loogu qaado wax soo saarka dalagga. Qaybinta abuurkan iyo qalabka kale ee beeraleyda ayaa hirgelisay Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle iyada oo gacan ka geysatay hay'adda Samsom Foundation iyo IRC kuwaas oo ka shaqeeya mashruuca PMSAT. Ugu horeyn dadkii ka faa'iidaystay agabka ayaa ka mahadceliyay.
asalaamu calaykum waxaan halkaa u mahadcelinayaa kana soo booqday maasha allah annagoo ka tirsan tuulada xaaji buuho mana ahan markii koowaad waa markii saddexaad oo naloo keena abuur maamulka wasaaradda beeraha ku mahadsan yihiin waana u mahadcelinaynaa insha allah hay'adda samsam
annaga oo ah tuulada xaaji buubo nala siiyey abuur markii saddexaad ayay noo tahay maanta si wanaagsan nalaku siiyey waa ku mahadsan tahay zamzam gudoomiyaha wasiirka wasaaradda beeraha oo mahadsantii dhammaantiin
magacaygu waxaa layihaha siraaj xaaji maxamed waxaan ahay gudoomiyaha iskaashatada wadajir ee jamaacashiin maanta waxaan ku faraxsannahay makiina nala siiyey cagaf ah ceel waana loo qoday tababare waa nala siiyey harqaaman le la baray oo tuulal ku shaqaysto hayso iyo tuulal intaas waa nala siiyey waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda zamzam iyo a r c maamulka degmada buuliburto wasaaradda beeraha hirshabeello marka waa ku faraxsannahay annaga mid hore beeraley hoosaan ahayn maanta waxaan joognaa meeshii sayrkii ugu fiicnaay cagaf nooma aalin cagaf waa helnay tababare waa nala siiyey waxaan u mahad celinaynaa ilaahay horta mahadle mahadda kalena waxaan u celinaynaa hirshabeello oo meeshaas nooga soo baxdo noo timid oo mataqaanaa wasaarad leh oo degmo leh mahad ha gaartaan leenahay annagana wixii idinku anfaca allah naga dhigo oo wax ka shaqaysto oo musuq maasiq lahayn allah naga dhigo hay-adda wax badane noo qabatay degmada wax badane noo qabatay waana mahadsantihiindhanka kale cabdiraxmaan cabdishakuur oo ku hadlaya magaca samsom foundation iyo gudoomiyaha degmada buulaburde ayaa madasha dankooda ka soo jeediyay hadallo kooban maanta waxaa halkan u joognaa inaan iskaashatada wadajir oo ka dhisan tuulada jamaacashiin oo ka mid ah iskaashatooyinka hay-adda ay caawiso inaan maanta ku wareejino cagaftan ama mashiinkan meesha yaalo runtii baahi weyna ka jirtay tuulada markii aad tegaynay ma lahayn wax cagaf ah magaaladana waxay u jirtaa ilaa kilomitir beeraleyda marka waxay dhib badan ku qabeen dhulkii diyaarintiisii iyo filitaankiisii marka baahidaas jirta awgeed hay-adda oo iskaashi la leh hay-adda i r c oo kaashanayso mashruuca b m z ee jarmalka ayaa maanta halkan waxay u joogaan in cagaftan ay ku wareejiyaan iskaashatadooda jir oo ay nagala joogaan xubnaha iyo maamulka iskaashatada inaan maanta ka soo qayb galno wareejintan cagaftan lagu wareejinayo iskaashatada wadajir ee ka dhisan tuulada jamaacashiin oo runtii xafladda wareejintu ay halkaan ay ka dhacday waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo ilaahi subxaana wa tacaala noo suurageliyey guushan weyn ee la gaaray ee laga gaaray dhanka beeraha iyo wax soo saarka laga gaaray ilaahi subxaana wa tacaala marka koowaad ku mahadsan waxaan rabaa kadib waxay ku imaatay dadaal iyo juhdi ay sameeyeen wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo maamulka degmada oo runtii mar walbaba ka shaqaynayay in dhanka beeraha aad loo saacido lagana shaqeeyo oo shaqada ugu xooggan laga qabto wax soo saarka iyo la dhiirogeliyo dadka runtii jecel inay beeraha ay tacbadaan ugu dambeynna wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle maxamed bashiir qaasin daqare ayaa sheegay in kan wasaarad ahaan ka go-an tahay horumarinta beeraleyda hirshabelle runtii dowladda hirshabelle wasaaraddeeda beeraha iyo waraabku mar kasta waxay ku taagan tahay sidii ay garab u siin lahayd oo horumarin lahayd beeraleyda hadday noqon lahayd kanaalkii hadday noqon lahayd kahortagka fadaadihii hadday noqon lahayd tababarada iyo agabida kala duwan ee abuurka runtii waxaan rabaa halkan inaan fariin idinka diro agabka laydin dhiibaayo oo cagafta ugu horeyso waxaa iska leh boqoli kontonka ruux ee iskaashita wadajir ku badaysan idinku mas-uul ayaad ka tihiin dukumiintigii nootaayadii aad noo keenteen ayaan ku dhaqmi doonnaa maamulka degmada iyo iskuduwaha wasaaradda beeraha ee jaylaani waa idinkula xisaabtami doonaan sida loogu dhaqmo waxaa iskale dadkaas inaad xanaanaysataan wax ku tartaan beeraleyda wax ugu qabataan laydinku dastaan rabaa mashruucan waxa uu qayb ka yahay dadaalada wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ee ku horumarinaysa wax soo saarka beeraha si loo gaaro isku filnaansho dhinacyada cuntada iyo kobcinta nolosha beeraleyda